Markaska Daarutaqwa ee barashada iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka ah ee magaalada Burco ayaa munaasabad dhiirigelin ah u qabtay shan iyo labaatan arday oo dhammaystay Qur'aanka Kariimka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka Markaska Bahda Waxbarashada Waalidiin iyo marti sharaf kale Yuusuf Maxamed Yaasiin maamulaha Markaska Daarutaqwa ayaa ka warbixiyey xilliga la aasaasay markiska iyo marxaladihii ay soo mareen ardayda qalijiminaysa taariikhdii la aasaasay markiisu daaru taqwa waxay ahayd labadii kun iyo koob iyo labaatankii bishiis lixaad hadda wuxuu jiraa laba sano iyo bilo laba sano ayuu hadda jirsaday taariikhdaasaanu soo aasaasnay ilaahay mahaddii maanta halkaas uu soo gaadho inay dafcaddii ugu horraysay ka qalin jabiso ayuu marayaa ilaaha subxaanahu wa tacaala halkaana soo gaadhsiiyey ee nala soo galab galay baadna mahad iska leh ardayda qalin jabinaysaa waa dufcaddii koowaad ee ka baxda markiska tiradeedu waxay dhan tahay shan iyo labaatan arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka ah xifdiyeyna ilaahaya barakeeyo ardayda labaad waa arday ka qalin jabinaysa higaadda ama alqiraa'a waalkitaaba tiradeeduna iyaga waxay dhan tahay labaatan iyo afar arday afar iyo labaatan arday ayay ka kooban yihiin isugeyn ahaan ardayda xafladda loo qabanayo dafcadda ku qalin jabinaya waxa weeye sagaal iyo afartan arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka iyo higaadda qiraa'o iyo kitaabo noocay tahayba waxaanu ku dadaalaayo xoogga saarnaa in ardayga cidda wax u dhigaysaa ee macallinka u ah u ahaado qof u carbisan oo u tababaran shaqada uu qabanayo iyo qur-aanka uu dhigayo tiro kuma dadaalno laakiin tayaanu ku dadaalnaa tayadu inay wanaagsanaato oo waxa uu ardaygaasi baranayaa inuu noqdo arday xaafid ah oo mutqin ah qaar ka mid ah mas-uuliyadda ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka markiska iyo ardayda iyagoo kula dardaarmay ardayda in ay ku dadaalaan waxbarashada halkaana ay ka sii wadaan kalaamullah wax la barto wixii ugu fadliga badnaa wixii ugu barakada badnaa wixii ugu wanaagsanaa ayay maanta barteen maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa in ilaahay u barakeeyo oo awlaaddaa yaryar ee maanta kalaamka ilaahay baratay ay insha allahu tacaala kuwii lagu infaacay iyagana dalka sii gaarsiiya dadka sii gaarsiiya ilaahay ka dhigo ardayda waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo ilaahay kor idinka yeelo kuwii dalka iyo diintoodaba anfaca allah idinka yeelo waxaan sheegayaa qur-aankoo la xifdiyo un ma aha arday ma aha qur-aankoo la xifdiyo un ma aha waxa weeyaan macnihiisa inaad barataan axkaamta inaad barataan shareecada inaad barataan waayo beri ka maalinba dee waddanka ku maamulaysaan waxaan u ducaynayaa ardaydan qur-aanka baratay ilaahay aa barakeeyo hana ka yeelo kuwo ku camalfala waalidkooda iyo waxa weeye ciddii wax soo bartayna kuwa waxa weye anfaca dadaal badan baa idiin yaalla waalidow dadaala habeenkii inuu soddonkaa qur-aankaa ardaygaasi ku tukado ku dadaalo tushiinuu saari
ardayda qur-aanka dhammaysan waa i farxad waan baarigayaa waan u ducaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu uga baryayaa kuwii halka ay joogaan ka sii horumara kuwii qur-aanka ku sugnaada waxaan aad iyo aad iigu farxad gaara ah oo aanan weli arag horo u arag arday qur-aanka dhammaysay oo ay shan iyo tobanna habla yihiin tobanna inama yihiin oo ay noqonayso macnaheedu saddex meelood marka laga dhiga inay laba meelood noqonayaan haween ardaydan kalaamkii ilaahay xifdiday ee soddonkii qur-aankaba laabtooda ku sita wax ilaahay loogu mahad celiyo waalidiintii iyo macallimiintii iyo maamulkii kusoo tabcayna ilaahay jasaaka allahu khayran ha ka siiya abaalmarin waxaan hambalyeynayaa ubadkan sharafta badan ee hortayda fadhiya ee xifdiyey kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala hambalya ayaan idin leeyahay dadaalka koowaad waxaynu saarnaa sidii ardaydu qur-aanka ay uifti ay u dhammayn lahaayeen ee ay khatmigi iyo dhammaystirka u gaarhi lahaayeen laakiin inuu ardaygaasi ahaado arday qur-aanka xifdisan oo arday qur-aanka xifdisan uu ku sugnaado iyaduna dadaal kale iyo culays kale ayay inooga baahan tahay si kastaba ha ahaatee markiiska daaru taqwa ayaa kaalin weyn ka qaatay barashada diinta islaamka tan iyo markii la aasaasay